بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله تعالى ما أنت وحان كبلا سنين إنان بلونو سلسلة كساب فن كم إذا فنون تعلمي فنقاسنا وفن النحو guud ahaan waa fanni ka mid ah min funuuni luga alcarabiya gaar ahaanna waxaa loo yaqaanaa cilmu naxw fannigan cilmu naxw waa fanni dadku in badan oo ka mid ah ay daneeyaan laakiin haddana maca dalika aysan ka salgaarin ama aysan ka miro dhalin sida badan waxaan u malaynayaa qof dhallinyaro ah oo dhallinyarada soomaaliyeed ka mid ah ma xaadiro xalqo cilmi ilaa ajrumi waa soo dhigtay sida qaalibka ama waa soo arkay laakiin haddana maca dalika waa yar tahay dadka wax badan ka keena ama si fiican uga salgaara sababtu waa maxay asbaabuhu waa badan yihiin laakiin waxaa qayb ka ah oo cillo ah cilladaasoo funuunta kalena laga yaabo inay yacni dadka qaar ay ku sifaysan yihiin markay dhiganayaan waa cadamu listimraar wixii on la daa'imaynin oo markii la bilaababa laga haraayo kitaabaa la bilaabaya waa laga haraya mid kalea la bilaabaya waa laga haraya wahaakada mana ku gaar aha fannigan funuunta kalena waa ka jiraan horta taa waxaa la rabaa qof walboo daalibcilmiya inuu ku dadaalo inuu ka marnaado sifadaa sifo fiican maa sifada ah in wax la xaadiro kadibna laga haro qofkuna meel ku gaari maayo toban sano labaatan sano ayaa waxaa laga yaabaa inuu ku dhex noqnoqdo bayna alajruumiyati waalmutamima ajruumi mutamima ajruumi mutamima labaatan sano ka qaadato uusan meelna ka gaarin waa cilla cillooyinka waxaa ka mid ah waa mid u noqonaysa cilladan qofka mudariska ah oo dadka u dhigaya fannigaas inta badan mudarisiintu way adkeeyaan naxwaha xaqiiqaduna inaysan adkeen waayo naxwu ma adka ma adkee waa la adkeeyaa waxa adkeynayana sida badan waa dadka diraaseeya dhiga ajrumi uu dhigayaa markaasuu wuxuu ku sharaxayaa alfiyat bnu malik isma laha meeshii ku dhammaan lahaa qofkii daalibka ahaa ayuu wuxuu ugu keenaa ajrumiyaha ibnu maaligaa yidhi uu leeyahay inta nadmi iyo soo naqliyo abyaada ibnu malik waxaa la rabaa inaan fahamno xigmaddu maxay tahay culimmada fanni walba ay kitaab yar ugu bilaabaan maxay kitaab weyn ugu bilaabi waayeen markii fanniga la bilaabayo fanni walba kitaab yaraa lagu bilaabaa soo ma caqiide markii la joogo maxaa lagu bilaabaa usuulu halaaiya wax lamid aha lagu bilaabaa axaadiida markii la joogo alarbaciin anawowiya laga bilaabaa waa afartan xadiid naxwaha markii la joogo ajrumiya laga bilaabaa fiqiga markii la joogo mutuun yaryara laga bilaaba madhab walba iyo m maaragtay matniga ugu yar ee laga alifay xigmaddu maxay tahay maxaa markii ajrumi markii caqiido la dhigayo loo akri waaye caqiida taxaawiya iyo kitaabu tawxiid halkaas maxaa looga bilaabi waaye waa inaan fahmno xikmadda culimmadu ay ka leeyihiin xikmaddu waxa waaye qofku maadaama uu bilow yahay in tartiib loo koriyaa la rabaa ilmaha yaryarkaa markii ay dhashaan oo la barbaarinaayo barbaarintu heeraray leedahay soo ma heeraray leedahay marka koowaad cunno lama siiyo oo laguma bilaabo waxaa lagu bilaabaa caano iyo biyo iyo waxyaabo markaa khafiif ah oo la xamili karo cilmiguna waa sidaas oo kale qofku markuu bilow yahay wax yaruu u baahan yahay markuu xoogaa indhaha kala qaado waxaas yaraa wax yar loogu darayaa markuu xoogaa intaa ka sara maro intaasaa wax yar loogu sii darayaa waana kutubta si u kala waaweyn yihiin ilaa markii dambe uu fannigaas kitaabka ugu dambeeya uu ka tago asoo intii hore soo fahmay soo koray barbaaray qaangaaray xagga aqoonta taasna marka waxay keentay waxyaabaha tacqiidaadka iyo adeega keena ayay ka mid tahay fannigan marka naxwaha iyo fanni walba oo ka mid a funuunta cilmiga waxay yidhahaan culimmadu qofka inuu suuradeystaa la rabaa intuusan gudogelin ka hor waxaa lagu suuradeystaa toban mas'alo inaad fahamta marka hore yacni suurad guud guryaha markii la dhisaayo marka hore waa la naqshadeeyaa soo maa guriga intuu ka koobnaanayo qeybabka u qeybsamayo qaabka u dhismaayo waxaas markii lagu suuradeeyo kadib ayaa waxaad dhihi kartaa noocaan rabo waa noocaan ee halay dhiso markaa shirkadaha iyo kuwa wax dhisa aada la heshiinayso laakiin wax aadan ogeyn waxay noqon doonaan haddaad iska gasho indhala-aanaad ku gashay naxwaha waxay yidhahaan culimmadu iyo funuunta kaleba markay ka hadlayaan toban arrimood qofka inuu fahmo ayuu ku sawiro karaa ujeedka fannigaas arrinta koowaad waa tacriifka in la qeexo waxaan hadda naxwan joognaa soo maa naxwo maxaa la yidhaahdaa waa inuu marka hore la qeexo qeexid waa la yaqaanaa dabcan tacriifa la yidhaha luqada carabiga laakiin waa qeexid waay soomaali ahaan marka la leeyahy wixii in la tacriifiyo la qeexo midda labaad waa mawduuca muxuu ku saabsan yahay waxaan markii lagu qeexo oo la tacriifiyo kadib su-aasha waxaa imaanaysaa muxuu ku saabsan yahay mawduuciisu waa maxay ilan shay walba mawduucuu ku saabsan yahay jira soo maa muxuu mawduuciisu yahay midda saddexaad waa hamaratuhu miraha waa maxay waxaan haddaan barto maxaan ka helaya faa'iidadiisu maxay tahay waa inaad suuradaysato oo aada fahamsan tahay waxaan aada dhiganayso waxa ay ku ay kuu leeyihiin oo faa'iido ah mustaqbalka nisbatuhu midda ku xigta waxa waaye nisbadiisa yaa waxaan loo nisbeeyaa xaggee laga keenay ayadana inaad suuradaysato waay midda kusii xigta waa istimdaaduhu istimdaaduhu macnaheed waxa waa xaggaa laga soo qaatay xagguu ka yimid laga soo qaatay nisbadu waa meesha loo celinaayo istimdaadka laakiin waa meesha laga soo qaatay oo uu ku tacalluqayo shayga meeqa waa intaa haysaan shan waa sharafuhu sharaftiisu waa maxay muxuu sharafu leeyahay fadligiisa sheegaani waa maxay fannigan aan dhiganayno fadligiisu muxuu yahay waa fadluhu wa sharafuhu fadli iyo sharaftu waa isku mid waxaa kusii xiga xukmuhu shaygan in la bartaa xukunkiisu waa maxay ma waajiba ma mustaxaba ma mubaaxo wax bannaan barashadiisu uu mubaax yahay miya ma wax laga fiican yahaba ma wax xaaraam aha xukunkiisu waa maxay waa inaa ayadana fahamsan tahay waaya waadicuhu yaa dejiyey waadiciisu yaa waaye yaa fannigan dejiyey sidiisaba oo asal ahaan qawaacidda iyo tiirarka uu ku taagan yahay yaa u yaa u sameeyey oo asal ahaan dejiyey meequu ku yahay midkan ya waa yahay sharaftu waan sheegnay soo maaha waxaan kaloo sheegnay xukunkiina waa sheegnay mirihii samaradii ma sheegnay waaya ismuhu magaciisu waa maxay sagaaluu ku yahay soo maha alism midda u dambaysee tobanaad waa masaa'iluhu masaa-isha uu ka kooban yahay ismkiisu waa la yaqaananaa soo maha magaciisu maxaa la yihahdaa ajruumi waa kitaabka gaarka annagu waxaan ka hadlayna waa maxaysi guud fannigan baranayno naxwaha ah oo ajruumiga bilowga u yahay magaciisu waa annaxwu masaa-ishiisa masaa-ishiisa waa abwaabta noo imaan doonta masaa-ishiisa waa abwaabta kitaabka gudihiisa noogu imaan doonta abwaabaa noo imaanaysa soo maha oo kalaam uu ka bilaabmayo oo sidaa loo soconayo oo baabul marfuucaad uu ku xigo taasaa masaa-ishiisu tahay meeqa waay waa toban tobankaa mas'alo inaad banaanka ka fahamtaa la rabaa marka hore kow midda hore haddaan u noqonno naxwo maxaa la yidhaahdaa tacriifka markii shayga la tacriifinayo dhanna waa dhanka luqada dhanna waa dhanka istilaaxa culummadu u dejiyeen luqada carabiga markaad kutubta qaamuusyada carabiga a u tagto ee kelimatu naxwi aada fiiriso macaani badanay leedahay macaani badan ayay xagga luqada leedahay kelimadda naxwaha kelimatu naxwi soo kelimad carabiya maaha kelimadaas carabiga markii qaamuus laga fiiriyo macaani badan ayay yeelanay culimadu waxay sheegeen ilaa lix macno inay leedahay waa dhanka luqada ma aha dhanka istilaaxa culimmadu u dejiyeen markaad qaamuus ka fiiriso toban macnaa ku arkaysaa macnaha koowaad waa alqasdu alqasdu alqasdu bimacnaa wixii loo qasdo naxwaha qasdi waa loo isticmaalaa macnaha labaad waa almithlu naxwahu waxaa la yidhahdaa mithla asoo kale macnaha labaad waa almithl macnaha saddexaad waa aljiha aljiha macnaha afaraad waa almiqdaar waxaa leedaha maala naxwu hamsa kilo mitr maxaa laga wadaa naxwi hamsa kilo mitr macnaha miqdaar shan kilo mitr qadarkiis waa miqdaar waay waa lagu waxbaa lagu qadaraa qasmun qaybin waa macnaha shanaad iyo bacd iyo albacdu oo qeyb ah ayadana waa macnaha lixaad meeqa macnoa markaa lix lixdaas macno naxwaha la yihahdaa xagga luqada hal baydaa lagu jamciyey lixdooda hal bayd bayd ma la yaqaana macnaa waa hal bayd oo gabay ka mid ah qasdun wa mithlun jihatun miqdaaru qasdun wa mithlun جihaة مiqdaaru qasd وamثl جihaة مiqdaaru qasm وbacض qaalah الأkhyaaru qasm وbacض qaalah الأkhyaaru waa lixdii aan sheegnay wa qasd وamثl جihaة miqdaaru intaas meeqa waaye waa afar qasmun wa bacdun waa labo beeqay noqonaya markaa waa lix qaalahu lakhyaaru qaalahu lakhyaaru beydku ku dhamaystiraya akhyaartaa sidaas tiri buy akhyaarta wuxuu ka wadaa culummada sidaasay sheegeen inay lixdaa macno leedahay xaggaas waa xaggii luqada markii loo yimaado istilaaxa u degan culummada naxwaha maxay naxwa u yaqaanaan maxaasa naxwo la yidhaahdaa waxay yidhahdeen cilmun biusuulin waa aqoon in loo yeesho usuul usuul maxaa laga wadaa shay walba asal uu leeyahay soo ma hadda dhismahan asal uu leeyahay asalkiisu waa maxay waa aasaaska marka hore derbigan ma la dhisi karaa asoon aasaas lahayn yaa lama dhisi karo geedka laamihiisa maxay leeyihiin asalay leeyihiin asalku waa maxay waa wuxuu ku taagan yahay oo salkiisa ah waa asalkii laamahana furuuca loo yaqaana waxaa la yidhahdaa furuuc wax walba asalay leeyihiin idan naxwo markii la leeyahay waa inaad aqoon u yeelato biusuulin usuul usuul lagu socdo oo waxyaaba badan ka farcamayaan inaad aqoon u yeelato oo usuushaasi maxay faa'iideynayaan yutawasalu bihaa waxaa lagu gaarayaa usuushaasi ilaa macrifati axwaali awaakhiri اlkelim ilaa macrifati axwaali awaakhiri اlkelim icraaban wa binaa'an naxwo waxaa la yidhaahdaa cilmi iyo aqoon in loo yeeso usuul usuushaasoo lagu gaaraayo yutawasalu biha waxaa lagu gaarayaa ilaa macrifati axwaali awaakhiri اlkelim garashada xaaladaha kelimaadka aakhirkooda kelimaadka aakhirkooda xaaladaha ay ku sugan yihiin in la garto usuul lagu gaaro aqoonteeda waxaa la yihahdaa naxwaha awaakhir اlkelim icraaban wa binaan kelimaadka aakhirkiisa waa icraab iyo binaa yacni marna waa la icraabaa marna waa la bineeya taas waxay noogu imaanee fanniga gudihiisa ama kitaabka gudihiisa naxwaha marka waa qawaacidi usuul usuushaasna waxaad ku gaaraysaa kelimad walba aakhirkeeda xaalkay ku sugan tahay inaad ogaato fanniga noocaasa ee kelimad walba aakhirkeeda xaalku ku sugan yahay inaad ogaato aada ku gaari lahayd ayaa waxaa la yihahdaa cilmu naxw ama annaxw loo yaqaanaa tacriifka iyo istilaaxa culimmada agtooda degan u degan muxuu ku saabsan yahay mawduucuhu waa maxay mawduucu naxw waxa weeye alkalimaat alcarabiya min xaysu albinaa'i walicraab wuxuu ku saabsan yahay kelimaadka carabiga ah xagga icraabta iyo xagga binaha kelimaadka carabiga dhanka icraabta iyo dhanka binaha ayuu ku saabsan yahay mawduuciisu waa kalimaat alcarabiya kelimaadka carabiga ee luqada carabiga la isticmaalo hadal walbood carabiyood ku hadasho muxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay naxwo hadal naxwo ka maran oo carabiya miyaa jira haddaad qaala tidhaahdo qaala naxway u baahantaha waa inaad icraabi karto qaala haddaad zaydun sheegto waa inaad zayd icraabi karto idan kama maaranto idan mawduuca naxwada waa alkalimaat alcarabiya min xaysu albinaa'i walicraab waa kelimaadka carabiga dhanka icraabta iyo dhanka binaha hamaratuhu waa maxay mirahiisa waa maxay naxwo muxuu miro muxuu faa'iideeyaa sidiisaba hadda inteenna waxaan iskugu nimid inaan naxwo baranno waa inaan fahamsannahay maxaan ka faa'iideynaa waxaan aan baranay ilaa waqti la iskaga lumiyo oo iskagama lumiyo waxaadan faa'iidadooda aqoon maxaa laga faa'iidayaa waa su-aal u baahan in laga jawaabo waxay yidhahdeen culummadu faa'iidada fanigani uu leeyahay waxa waaye markaad fahamto siyaanatu اlkhata'i cani اllisaani fii kitaab illah wa fii sunnati rasuulihi calayhi salaatu wasalaam wa fii kalaami اlcarab siyaanatu lisaani can اlkhaطa'i siyaanaة اlisaan waa bisaad siyaanaة الlisaani can اlkhaطa'i fi kalaam اllah siyaanaة الlisaani can اlkhaطa'i fi kalaam اllah wa fi kalaami rasuulihi salى اllahu عalayhi wasalam wa fi kalaami اlcarab wa fi kalaami alcarab wاlisticaanaةu bihi calىa fahmi macaani dalik wاlisticaanaةu bihi calىa fahmi macaani dalik faa'iidadiisu waxa waaye siyaanaة الlisaani can اlkhaطأ in carabka laga ilaaliyo khaطأ gaf iyo qalad inaad carabkaada ka ilaaliso ood ku gafto ilaahay kalaamkiisa iyo kalaamka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo kalaamkii carabta maxaa yihi qur-aankii sunnadu maxay ku yimaadeen luqadii carabtay ku yimaadeen waa in khata aad ka ilaaliso naxwaha wuxuu kaa saacidayaa marka uu ku faa'iideynayaa in aadan ku gafin hadalka alle ee hadalka rasuulka iyo hadalka carabta oo qawaaciddii u degsadeen aad ku socoto say ugu hadleenna aada ugu hadasho adoon wax laxniya iyo wax khata'a la imaanayn arrinkaas waxaa ku gaari kartaa waa inaad naxwo barato haddaadan naxwaha aqoonin laa shaka ma awoodi kartid inaad si sawaaba aada ula ha yacni kitaabka alle iyo sunnadii nebiga calayh isalaatu wasalam inaad si sawaaba u fahamto bal waxay yidhahdaan culimmadu qofkaan naxwaha aqoon waa ka xaaraam inuu kitaabka ilaahay fasiro uma bannaana inuu qur-aan fasiro qof aan naxwo aqoon sababtoo ah kitaabka qur-aanka waxaa lagu soo dejiyey bilisaani alcarab luqada carabigana qawaaciday leedaha soo maha qawaaciddii qofka hadduusan aqoonin si sawaaba miyuu u fasiraya qur-aanka ma u fasirayo ilaahay kalaamkiisa marka inaad ku ciyaarto oo si khata aada u fasirtana waa xaaraam waa laga maarmaan marka midhaha ugu weynaad ku gaaraysa waxa waye diinkaad ku fahmaysaa diinka fahamkiisa ayaduu kaaga xihaya nuxaadda qaara waxay yidhahdaan markay faa'iidada naxwaha sheegayaan waxay yidhahdaan waa siyaanatu lisaani cani lkhata intaasay uga gaabsadaan waa carabka oo khata'a laga ilaaliyo laakiin intaas keliya miya faa'iidadiisa tacriifkeenna waxaa ku jirta qeybta dambe wاlisticaanaةu bihi calىa fahmi macaani dalik faa'iidada naxwaha leedahay waxaa ka mid a in loo kaashado fahamka kalaamka alla iyo kalaamka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam kalaamka alla iyo kalaamka rasuulka haddaad rabto inaad fahamto si saxiixa aada u fahamto waxaa kugu kaalmeynaya fannigan inaad fahamto haddaad naxwaha barato kalaamu ullah iyo kalaamu rasuulihi si sawaaboo saxiixaad u fahmaysaa haddii aadan baranin kalaamullahi iyo kalaamu rasuul waa ku gafaysaa waxaana laga yaabaa inaad si khaaa iyo si qalada aada u fahamto marka walisticaanatu bihi calaa fahmi macaani dalika iyadana waa muhiim in faa-iidadaas la sheego oo aan uga gaabsan keliya carabaa qalad laga ilaaliyey hadduu qofku hadlaayo luqa carabigana uu ku hadlayo kitaab alla sunna nebi calayh salatu salaam midna ka hadli maayo laakiin qofuu caadi ula sheekaysanayaa ama waa wariye ku hadlaaya luqada carabiga hadduu khata' galo ou si qalada warkaas u sheegay ma ku dembaabayaa ma ku dembaabayo laakiin hadduu ku gafo fii kalaami illahi wa fii kalaami rasuulihi oo asoon aqoon u lahayn uu ku hadlo asoon aqoon u lahayn uu fasiro waa aatim waa dembiilo waayo waxa ugu weyn marka oo aan ka faa'iidayno waxa waaye inaan u kaashanno kitaabka allah iyo sunnada nebiga sal alla ly slam fahamkooda inaan u kaashanno faa'iidada ugu weyn ee aan ka faa'iidayno fanniga waa kan istimdaaduhu ya maxaa ku xiga nisbatuhu nisbadan xaggee loo nisbeeya fannigan naxwaha muxuu yahay waa min alculuumi alcarabiya wuxuu ka mid yahay culuumta carabiga fannigan waa fanni ka mid ah min alculuumi alcarabiya culuumta carabiga waa ilaa iyo yani laba iyo toban fanni waayo laba iyo toban qaybood ayay luqada carabiga u qaybsantaa hal qayboo ka mida waayo naxwo laba iyo tobankaas qaybood qayb ka mida waayo naxwaha sarfiyaa jira balaaqaa jirta adabaa jira curuud wax la yihahdaa jira luqada carabiga waa noocyo badan taha laakiin fannigan waa qayb ka mida waa min alluqa alcarabiya marka nisbadiisu waa waxaa loo nisbeeya ilى اcarab wuxuu ka mid yahay min lugaة اcarab aw min kalaami اcarab qawaacid lagaga soo dhex baxay lugadii carabta maxaa ku xiga nisbatuhu istimdaaduhu istimdaadka waxaa la yihahdaa xaggee laga soo qaadanaya qawaacidan la dejiyey xaggee laga soo qaadanaya oo loo daliishanaya meesha laga soo faa'iiday waa xaggee waa min kitaab الlah istimdaaduhu waa min kitaab illah wa min sunnati الnabiy sala allahu alay wasalam wa min kalaami alcarab saddexdaas ayaa tiirar u ahoo asal u ah qawaacidda naxwada la dejiyey markii la leeyahay qaacidadan sidaana sawaaba maxaa u daliila haddii la yidhaahdo xaggee laga soo qaadanaya qur-aanka ma waxaad ku arkaysaa aayad ilaahay uu leeyahay waa in sidaa sidaa wax loo ciraabiyaa ku jirta kuma jirto laakiin qur-aanka wuxuu ku yimid luqatu lcarab oo fasiixa waxaa leeyahy qur-aanka waxaa ku jirta saan qur-aankaas sidaa ugu dhawaaqay waxayna taas daliil u tahay inaysan khata ahayne sawaab ay tahay waxaa leeyahay nebigaas sala allahu alay slam axaadiidtiisa lafdigaasaa ku jira wuxuuna daliil u yahay lafdigan inuu yahay alfaadii carabta isticmaali jirtay ee fasiixa ah waxaa laleeyahay carabtii horaa sidaa tiri gabayada waa aragteen waa lasoo qaataa kutubta naxwada gabayadaas lasoo qaadayo ee lasoo guurinayo ujeeddada laga leeyahay waa maxay waxaa loo daliishanayaa hadalkan sidan inay carabi ugu dhawaaqi jirtay waxaa tusinaya gabayadoodii waxaa tusinaya hebelow waqtigaas noola ayaa sidaa yidhi hadallada sidaasaa loo soo naqliya idan meesha laga soo qaadanayo waa kitaabka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo kalaamkii carabta kalaamka carabta ha noqdo hadal caadiya ama ha ahaado gabay waa isku mid waxaa ku xiga sharafuhu miya sharafuhu bisharafi hamaratihi waxay dhahan culimmadu sharaftiisu waa sharafta miraheedu ay leedahay mirihii naxwaha soomaana soo marin iyo faa'iidadiisa faa'iidadaasi sharafteeda haddaad fahamto naxwo sharaftiisa waa fahamta faa'iidadaa sharafteeda soomaana fahmin sharafta faa'iidadaasi waa maxay inay aan ku fahmayno kitaabka allah iyo sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam idan wixii kitaabka iyo sunnada aan ku fahmi karno sharafkooda waa waadix waa cadiya sharaftiisu marka waa sharafta faa'iidadiisa taa lagu sii dheeraa maayo waa iska caddaha sharafta uu leeyahay waxaa ku xiga xukmuhu xukunkiisu waa maxay naxwaha waa fardu kifaaya naxwaha xukunkiisu waa fardu kifaaya qofka mufasirka ah ee raba inuu kitaabka alla fasirana waxay ku tahay fardu cayn waa ku waajib inuu naxwaha yaqaan laakiin guud ahaan asalkeedu fardu kifaaya waay fardu kifaaya maxaa laga wadaa haddii qeyb muslimiinta ka mid ay u istaagaan inta kale wujuubku waa ka dhacaya ma dembaabayaan laakiin cid taqaana haddii la waayo ma la dembaabayaa waa la dembaabaya qof taqaana haddii la waayo waa la dembaabaya sababtoo a naxwo ummadda dhan aqoon weysa macnaheedu waxa waaye kitaabka alloo la wada aqoon fahamkiisa oo aan la garanayn lagama maarmo waa in la helo dad yaqaan haddii la wada garo waayana dadka dhan waa dembiilayaal fardu kifaaya macnaheeda sida salaada janaazada oo kale waa salaada janaazada waa taqaanaa hadduu qof muslima dhinto soo in janaazo lagu tukada maaha haddii ay jamaaco muslimiinta ka mida ay janaazo ku tukadaan intii ku tuka weysa ma dembaabayaan laakiin haddii wax ku tukada la waayo meydkii oo beyna muslimiin yaalla cid ku tukata haddii la waayo maxaa noqonaynaa dhammaan aasimiin iyo dembiilayaal fardu kifaaya macnaheeda waa sidaas waa waajib laakiin waa waajib aan qof walba saarnayn haddii qaybi u istaagta qaybka lagadha ka dhacayso wujuubkaasi naxwu fardu kifaaya waa shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah wuxuu yihi wamacluumu ana tacalluma wa tacliima alcarabiya waxaa la garanayaa buy ana tacalluma wa tacliima alcarabiya barashada iyo baridda luqada carabiga fardun cala alkifaaya waa fardu kifaaya buy waxaa la og yahay barid barashada iyo baridda luqada carabiga carabiyadu sheegaya maxaa ka mid ah waxaa ugu horeeya naxwaha ugu horeeya in la barto iyo in dadka la baraa fardun cala alkifaaya fardu kifaaya waay wa kaana asalafu yu-adibuuna awlaadahum cala alaxni salafka owlaaddooda waxay ku edbin jireen ay ku garaaci jireen laxniga salafkii culimmadii hore haddii cilmahooda mid ka mida uu si qaldan luqada carabiga ugu dhawaaqo waa garaaci jireen waxay dhihi jireen saa ugu dhawaaqda waa maxa waxay ku edbin jireen inay laxniga iska ilaaliyaan luqada carabigana si saxiixa ay ugu hadlaan si saxiixa ma lagu hadli karaa haddaana naxwaha hadda la aqoon zamankan ma ku hadli kartid si saxiixa ilaa inaad naxwaha taqaanid mooyaan idan markaa fa fardu kifaayo waa in naxwaha la barto waxaa ku xiga waadicuhu yaa dejiyey waxaa dejiyey naxwaha qawaaciddiisa waxaa dejiyey nin la yidhaha abulaswad addu'ali magaciisana la yidhaha dhaalim ibna camr magaciisa waa la isku khilaafay laakiin sida saxiixa waxa waa dhaalim ibna camr dhaalim ibna camr oo loo yaqaan abulaswad addu'ali waa waadicu naxw waa ninkii naxwaha dejiye bay yidhahdeen hadda biamri amiiri lmu'miniin cali bni abi aalib radia allahu canhu wuxuuna ku dejiyey amarkii cali bni abi aalib radia allahu canhu waxaa laga yaaba in la isweydiiyo abulswad markuu dejinaayo naxwaha uu cali amray markaasay naxwa soo bilaabatay ka hor luqada carabiga sidee loo sixi jiray horta luqada carabiga fii zamani nabiy sala allahu alay slam wax naxwo la yidhaha ma jireen saxaabadaa naxwo bara jirta ma maqashay ma jirin zamankaas ma jirin wax naxwo la yidhaahdo yacni fanni gooni u taagan oo kuntubalahoo la akriya ma jirin sababtuna waxa waaye naxwaha in la dejiyo waa loo baahda baahiyaa keentay zamankii hore carabta uma baahnayn inay qawaacid gooniya carabiga ka bartaan bal waxay ku hadli jireen luqadii carabiga ahaa oo fasiixa dhalashay ahayd fasaaxaday ku hadlaayeen mid dhalashaa bay ahayd luqadooda carabiguna waxay ahayd mid u saxan waxay culammadu u yaqaanaa saliiqiyiin saliiqiyiin macnaheedu waxa waaye waa dadaan qawaacid u baahnayn siday ku dhasheen asoo si fasiixa u hadlaayo ku barbaaray waalidkiisu ka soo gaaray fasaaxadaas markaasi waa maray carabu khaalis ahayd oo keligeed ahayd markii islaamku faafay ma buldaan badan iyo dhul badan oo acaajim leedahay la furtay waxaa isdhex galay carab iyo cajama isdhex galay dadkii luqada carabiga u dhashay iyo dadaanba carabi aqoon oo acaajima acaajimtu waxay keeneen luqacda carabiga inay jajabshaan ay keeneen oo si qaldan ay uga hadlaan carabigii ila uma dhalan qofka luqosa u dhalan waa jajabinayaa soo maa carabtii laftirkoodii jajabkiyaa galay carabtii laftirkeedii jajabkiyaa galay markaasiga waxay ku hadleen luqadii carabiga sidii acaajimta uga hadlaysoo kale jiilashii dambe waxaa ku yimid marka isbeddelaa ku yimid iyo inay qaldaan carabigii iyo inay laxni ku hadlaan waxaa la yidhi luqadii hala badbaadiso haddii saan lagu sii socdo luqada carabiga gacantay ka baxaysaa laxniyaana loo dhammaanayaa iyo wax qaldan in lagu hadlo markaasaa waxaa la amray oo cali amre radia allahu canhu in qawaacid luqada loo dejiyo dadkuna ay qawaaciddaas bartaan laguna ilaaliyo luqadii carabiga oo lagu dhowro arrinkaasina waxay ka mid tahay ilaalinta ilaahay subxaana wa tacaala uu sharcigiisa ilaalinayo maxay luqatulcarabu qur-aankii sunnada ku timid haddii carabigii la qaldo beri waxaa imaanaysa somaa in kitaabkii sunnadiina la qaldo saa darteed qawaaciddii luqada ayaa la dejiyey ninka ugu horreeyay dejiyey ninkaanu ahaa marka abul aswad adduali daalim bni camr wuxuun waxaana amray inuu dejiyo cali bni abi aalib radia allahu canhu waayo kaas waadici waaye marka waxaa ku xiga ismuhu fannigan magacii fannigan magaciisu waa annaxw waxaa loo yaqaanaa cilmu naxw masaa-ishiisu waa maxay masaa-ishiisu waa abwaabta noo imaadood marfuucaad mansuubaad makfuudaad waxyaabahaas ayaa looga hadlaa iyo wixii naxwada ku tacalluqa marka masaa-ishiisu waa abwaabta noogu imaan doonta kitaabka gudihiisa waa toban mas'alo soo maaha yaa waa toban mas'alo tobankaa mas'alo waxaa lagu jamciyey saddex beyt abyaaddu waxay ku fiican yihiin xifdiga war haddii abyaad lagu sheego waxaa sahlanaanaysa inaad xifdiso haddaad xifdisana waxaa kuu sahlanaanaysa in markaad baa u baahato ay kugu soo dhacdo ood soo qaadato waxaa nadmiyey nin la yidhaahdo moxamed ibni cali asabaan moxamed ibn cali asabaan ayaa nadmiyey wuxuu yihi ina mabaadi'a kuli fannin cashara ina mabaadi'a kuli fannin cashara alxaddu wاlmawduucu huma ahamara ina mabaadi'a kuli fannin cashara alxaddu wاlmawduucu huma ahamara wanisbatun wa fadluhu wاlwaadicu wanisbatun wa fadluhu wاlwaadicu wاlsmu اlstimdaadu wاlsmu اlاstimdaadu xukmu الshaarici wاlsmu اlاstimdaadu xukmu الshaarici masaaئil wاlbacdu masaaئil wاlbacdu biاlbacdi اktafaa wاlbacdu biاlbacdi اktafaa wman dara ljamiica xaaza sharafa waman dara aljamiica xaaza sharafa wuxuu yidhi ina mabaadi'a kuli fannin fanni walba mabaadi'diisa cashara waa toban mabaadi'da macnaha uu ku saabsan yahay waa toban alxaddu xadku waa maxay waa tacriifki alxad atacriif waa isleeyihiin xadkiisa in la ogaado walmawduucu iyo mawduuca uu ku saabsan yahay uma hamara kadibna mirihii wanisbatun iyo nisbada fannigan wa fadluhu iyo fadligiisa walwaadicu iyo ciddii dejisay walismu magaca alstimdaadu iyo meesha laga keena laga soo qaato xukmu shaarici iyo shaarica xukunkiisa masaa'ilun iyo masaa-ishi walbacdu qaarkood bilbacdi qaarka kale iktafaa wa ku filnaaday macnaha qaarkood qaarka kale ayay ku filan yihiin oo looga kaaftoomayaa waman dara ljamiica dhammaan qofkii wada ogaadana xaaza sharafa sharaf ayuu koobay waxyaabaha lasoo sheego dhan dhammaan qofkii ogaada waa qof sharaf koobay qofkii wax ka mida ogaadana qaarkood qaarka kalea looga kaaftoomi karaa waaqabayd waa intaasi waa saddex saddexdaas bayd ayaa lagu soo koobay tobankii mabda ee noo faa-iideynaya inaan suuradaysano fannigan si fiican aan u suuradaysano hadda naxwo waa noo suuradaysan yahay soo maa wuxuu faa-iideeyo wuxuu ku saabsan yahay tacriifkiisa tasawuraan ka haysana waayahay markaan hoos usoo daadegno dabcan kitaabka hadda aan bilaabayna waa alajruumiya ajruumiyaha waxaa loo nisbeeyaa ibnu ajruum ninka la yidhaahdo mualif alajruumiya waxaa la yidhaahdaa abu cabdillaah muxamed ibnu muxamed ibnu daawud asanhaaji sinhaaj waa qabiil waa nisbatun ilaa ixda alqabaa'ili bilmaqrib asinhaaji waa nisbatun ilaa ixda alqabaa'ili bilmaqrib waa nisbo loo nisbaynayo mid ka mid a qabaa'ilka dega maqrib alcarabi maqrib waxaa la isku yidhahdaa tunis iyo jazaa'ir iyo morocco wadamadaasa waxaa la isku yihahdaa almaqrib alcarabi sheikhu halkaasuu ka soo jeedaa qabaa'ilka dega maqrib qabiil ka mid a ayaa la yihahdaa sinhaajka asinhaaji marka waa nisba ilaa qabiilatihi waa nisbo loo nisbeeyey cidda iyo qabiilka uu ka soo jeeday wuxuuna caalimku ahaa naxwaha iyo qiraa'aadka ma mualafaad badno sheikhu mualifku kutubo badan ma laha laakiin kitaabkan ajruumiyaha ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u siiyey qabuul ma jiro qof cilmi bilaaba ilaa ajruumiyuu sheega ajruumiya cid walbaa taqaana guri walbuuna yaallaa qabuul iyo aqbalida ilaahay siiyey kitaabkiisaan yarka laakiin mualafaadkiisu ma badnaa ibnu ajruum ayaa loo yaqaanaa ibnu ajruum ajruum macnaheedu waa maxay bilisaani lbarbar berberiyiinta luqadooda ajruumka waxaa la yihahdaa alfaqiir asuufi alwaric faqiirka suufiga ah suufiga macnaha waxay ula jeedaan waa midka zaahidka ah yacni suufiyada kamida sheikhu xoogaa tasawufaa ku jira laakiin suufiyadu ayaa kala duwan suufiyada qaar ka mid ah ama qaarkii hore suufiyadii loo yaqiinay kuwa waxay iska ahaayeen iska cibaadaysta meelo sawmacda iyo teendhooyin inta wax dhista halkaa iskaga go-a adduunyadii waxyaabahaana ka zaahida laakiin kuwii dambe waxaa intaa u dheeraa khuraafaad iyo shirkiyaad badan inay la yimaadaan ninka marka afaqiir asuufi alwaric macnaheedu waa ma markii luqada berberka la leeyahay ajruumka waayo marka ibnu ajruum waa ina ajruum ajruumkuna waa nin caabid ahaayo oo faqiir ahaa berberiyiinta waa qabiil ka mid ah qabaa'ilka dega almaqrib alcarabi carab ma ahan ayagu waa caajim carab ma ahan waa caajim jazaa'ir waa degaan tunisay degaan meelo badan ay degaan marka laakiin dad caraba ma aha berberiyiina loo yaqaanaa luqadooda ayaa ajruumka waxaa lagu yidhaahdaa alfaqiir suufi alwaric sheikhu raximahullah wuxuu dhashay magaalo la yihahda faso ku dhashay sanadku markuu ahaa lix boqol toddobaatan iyo afartii hijiriyadu lix boqol toddobaatan iyo afar markii u ahayd hijiriyadu ayuu dhashay taariikhda hijiriyada wuxuuna ku dhintay fas waa isla magaaladaasi sanadku markuu ahaa toddoba boqol labaatan iyo saddexdii hijiriyada toddoba boqol labaatan iyo saddex markay hijiriyadu maraysa ayuu dhintay mualifka marka tarjamadiisa intaasaan uga gaabsanayna maxaa yeele tarjamo ballaaran ma lahan mualafaad badanna ma lahan mualafaadkiisana waxaa ugu mashhuursan oo ugu caansan kitaabkan kitaabka marka sida muuqata cinwaan ma leh mualifkuna cinwaan uma samaynin kutubta inta badan magacaa loo sameeyaa soo maa mualifkiisu wax magaca uma samayn saas darteeda waxaa loo bixiyey alajruumiya ayadoo loo nisbeynayo magacii ajruum ahaa magacii ajruum ahaa loo nisbeeyaa alajruumiya inuu asiga u bixiyey ma ah laakiin dadka u bixiyeen kitaabka maadaama uusan wax magaca u yeelin mualifka kitaabka alifey raximahullah kitaabkan asoo haddana ah kitaab aada u yaroo mukhtasara haddana wuxuu leeyahay shuruux aada iyo aada iyo aada u fara badan haddaad aragtaan kitaab culimmadu shuruuxdiisa isku raacraacayaanna wuxuu daliil u yahay kitaabkaas inuu yahay kitaab aada muhiim u ah shuruuxdiisu boqolaal waaye kitaabkan aada u shuruux badan yahay mid sharxa mid ku gabya oo nadmi ka dhiga mid shuruuxdii la sharxay xawaashi saara iyo tacliiqaad intaba waa iskugu jiraan culimmadu qaarna way nadmiyeen sida cimriidi raximahullah iyo shanaaqidada qaar ka mid a oo gabayay ka dhigeen kitaabka dhan gabay bay ka dhigeen qaarkoodna waxa waye isnad hadalkan caadiga ahayn gabayga ahayn ayay sharxeen shuruux kala duwan dariiqadeenna marka in sha allahu tacaala kitaabkan aan ku dhiganayno ma rabno kitaabka inaan adkeyno ama la tacqiidiyo ama wax banaanka laga keeno muhimadeenna koowaad inaan isiga fahanno muhimadeenna koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaad waa inaan matniga fahanno matniga fahamkiisa haddaan ugu baahanno wax daruuri oon laga maarmin sida tusaalooyin iyo wax lamid a dabcan wixii daruuriya aan ka maarmin oo tusaale ah waa tusaaleyneynaa laakiin wax wax kastoo laga maarmi karo ama noogu imaan karo kutubo kale annagoo aanan keeninna aan matniga fahmi karno maxaan ku gaabsanaynaa inaan matniga fahmno waxaadna ogaataan haddii qofka ajruumi uu fahmo inta kalena waa fahmaya imtixaanka naxwaha ajruumiyaha waay qofka hadduu ajruumiyaha si fiican u fahmo inta kale waa fahmaya hadduu ajruumiyaha fahmi waayana inta kale fahmi maayo oo alagtaasi u fahmo maxaa yeele fannigan waa soo noqnoqdaa ajruumi markaad dhammayso haddaad mutamimo qaadato mutamimaha abwaabtaana ku jirta soo maa marfuucaad iyo mansuubaad aad ugu tegaysaa xoogaa baa lagu daray intaanu wax yar lagu daray waay intaan haddaad fahmi weyso ma intii wax lagu dara haddana fahmi kartaa ma fahmi karti marka koowaad marka kan in culayska la saaro wax khaarija iyo wax shuruuxaada midna ha isku wareerinna kitaabka matniga fahma matniga fahamkiisana markaad fahamto waxaa la rabaa inaad carabiga ku dabaqdo carabiga ku dabaqayso waxaa ka mid a qur-aanka markaa akrinayso haddii maalan qaala hadda aan soo marno iyo waxay icraabteedu tahay qur-aanka qaala waa ku jirtaa soo maha iyo wixii la mid a adoo raacaya cilmiga aada faa'iidaysatay waa inaad isweydiisa meeshaan icraabtii aada soo marta ma ku dabaqmaysaa qaacidadii hadalkii lasoo sheegay halkaan ma ku dhawoobayaa inaad isweydiisaa la rabaa naxw waxaa lagu bartaa in wixii aada baratay qawaacida aada ku dhaqanto maaha inaad meel la fadhiisato oo markii tusaale la keeno aad tiraada ma ogi tusaalahan sida loo icraabayo barasho ma aha kaas haddii qaacidadii lagu weydiiyana aada daldalayso dusha ka akrinayso saas looma barto qawaaciddan ujeeddadaan ka leenahay sooma ahayn in khata la iska ilaaliyo khata iska ilaalinteeda macneed waa inaad dabaqdo marka waa inaad dabaqdo oo kelimaadkii carabigaha aad ku dabaqdo xadiid hadduu ku soo maro waa inaad fiirso istiraado masaladii maanta aad soo qaadatay xadiidkan xaggee uga jirtaa intaad soo marta meela xadiidkan uga dabaqi karta ma jirtaa waa istijaabinaysaa tijaabadaasi waxay kuu soo saaraysaa inaad wax fahamtay iyo inaadan wax fahmin ama wax kugu adagyihin marka koowaad marka horta matnigan xooga saarayna wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin